waa hagaaga waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waayahay dhambaalka ugu horreeya zahar maadigaa qaata masaaniga haddaan kuu daayo bal midka kuugu horreeya xaggaaga noo soo qabo hooyo jamaad diiriye iyo miss robert german iyo waxay yidhaahdeen marwo xaaji saciid iyo sacdiye jumcaale iyo nimco iidle iyo jihaan muuse iyo mahado cabdulaahi igraan duraan iyo deeqo maxamed warsame iyo ayaan cartan iyo nimco maxamed iyo warsame baashi faaduma cabdinuur iyo zahra maxamed ibraahim iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen asxaabta iyo shaqaalaha iyo maamulka hobe early education center waxay jecel yihiin in ay salaamaan halkan ay hambali uga diraan cabdikaafi yuusuf aadan waa wariyaheena ohyo iyo xaaskiisa maryan jaamac xaashi oo wiil ugu dhashay colombus ohyo wiilkaas oo loo bixiyey maxamed kaafi waxay leeyihiin allaha ka dhigo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa manfaca aamin ayaan leenahay waa tahay maxamed cabdikaafi oo soo barbaar ayaan usii raacinayaa haddii aan dhankayga warqadda ugu horreysa gacanta ku dhigana waxaa inaga soo gaartay dhambaalkani qaali maxamuud xasan safiye maxamuud fardowso takar bazan sacdiye xuseen xaawo cali aabo maxamed xarakow hooyo muslimo aadan maryam maxamed xarakow xalimo maxamed xarakow cabdi maxamed cabdigaab waa farshaxamiisihii nairobi sidaan filayo aad baan kuu salaamaynaa cabdigaab maryan maxamed xarakow yaasiin maxamed cabdulqaadir xarakow cabdulkaatir haddana waxaa la yidhi xarakow mahad xarakow deeqa maxamed sahre maxamed dadkaas iyo dad kaloo tiro badan oo kala jooga ayaa la yidhi luuqganaane muqdisho iyo switzerland waxa ay tahniyad dhalasho ah hawada u marinayaan hooyo xabiibo maxamed aadan xabiibo xarakow iyo aabe cali maxamed oo wiil uu ugu dhashay dalka kenya magaalada nairobi wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed amiin cali maxamed maxamed amiin soo barbaar noqo kii dalkiisii diintiisii dadkiisaba anfaca haatanna bal dhegaystayaashan iyo salaamahooda aamina xaaji xuseen waxaan tahniyad u diraynaa haddaan nahay reer xaaji xuseen reer cali kulmiye reer xuseen kulmiye reer eeda seyne maxamuud reer eeda bilaad maxamuud dhammaan reer warsame waxay tahniyad u dirayaan faadumo cabdiqaadir cali kulmiye iyo cabdixamiid nuur bare oo arooskooda ku dhacay gobolka virginia waxaan leenahay labadii ubad keyr qaba kala helo labadii isku waaro anigoo ah ruqoyo xaaji xuseen maxamuud warsame waxaa anigoo ku hadlayo magaca reeraha reer xaaji xuseen maxamuud warsame reer cali kulmiye warsame reer xuseen maxamuud warsame reer salaad maxamuud warsame reer axmed urufey reer seene maxamuud warsame reer bilaad maxamuud warsame dhammaan sidaan u dhannahay reer warsame baan waxaan u diraynaa tahniyad iyo bogaadin faadumo cabdulqaadir cali kulmiye warsame iyo soojkeeda cabdixamiid bare oo ku aqalgalay gobolka virginia waxaa markaas idin leenahay idinku duceyneynaa gurigii lagu nago lagu nagaado ilaahay waxaan idinka rajeynaa u wada kheyr qabo haye ibraahim aamin ayaan leenahay heesta ugu horreysa zahre dhegeystayaasheen aan usoo qabanayno waa maanta gacan isii codkii cumar dhuule cali hayaay waa adiga aadayba maanta dhankaasi iyo qaraamigii bal aan wada dhegaysanno
hayso anaageysi xumahe maynaan gudboonine ununkayga gooyo wan galabsadee waan garansane kartarragaaysaro waan garansane kartarragaaysaro haytelin calooshe hayga goosane haddii aad wax garad tahay gartalaysma siiye inaan kuuray beriyo aan galad carraabo kayi deeran jeedayo kagoostay taladii waan garansane gardarragaaysaro waan garansane gardarragaaysaro haytelin calooshe hayga goosanine
waa hagaaga maanta gacan isiidaarooye intaas ayaan kaga gudbaynaa dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waa tahay ibraahim oo gacanteeda misna waxaa kusoo dhacay dhambaal kale waxaa la yidhi dhammaan asxaabta v o e da gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha dadku ibraahim aad iyo aad ayay barnaamijkan ula socdaan intee sana ayaa lagu soo lahaa waxaan salaamayaa bal ibraahim daandurey
annaguna waa salaamaynaa dhammaantood meel kastay joogaan dhegeystayaashaana salaanta noo soo dira warqadahan aad ayaa lagugu soo xardhay hase yeeshee dadka ugu horreeya haddii aan ku bilaabo waxaa lagu bilaabay waxaa fadlan waxaan tahniyadan idinka codsanaynaa inaad noo soo deysaan waa yahay waaba annagaas akrinayno xalimo bacaluul iyo carruurteeda fellis bacaluul iyo seegeed iyo carruurteeda bishaare bacaluul seegeed iyo carruurteeda jeel bacaluul seegeed iyo carruurteeda maxamed bacaluul faarax guuleed bashiir jawhar ayaa la yidhi baynax jawhar xaliima lowhar cibaado guuleed amino guuleed kaa daafac sahre cabdi dhabayac eedo xalaawi maxamed ardo maxamed sahre maxamed xaliime maxamed fardoose axmed yare cibaado warsame axmed qadar maxamuud cabdifataax cabdulaahi cabdirasaaq dubbad carab sheekh axmed cabdinajiib cali dubbad ibraahim cali dubbad fardoose axmed yare sahre jalaal dadkaas iyo dad kaloo tiro badanba waxa ay yidhaahdeen waxaan halkan jecelnahay innagoo kala joognay yidhaahdeen etoobiya kenya maraykanka uganda inaan tahniyad dhalasho farxade ay ku dheehan tahay aan u dirno boqorkiiyo boqoradda ayaa la yidhi xasan axmed iyo farta faraatiga ayaa la yidhi waa marwadiisa shukri guuleed maxamuud oo wiil uu ugu dhashay dowlad deegaanka soomaalida ee dalkaasi etoobiya gaar ahaana gobolka doola ayaa la yidhi ee wardheer wiilkaasi waxaa loo bixiyey salmaan kulmiye cabdi ee ducadu waa xaggiina v o a ibraahim xatire salmaan waxaan leenahay soo barbaar noqo kii dadkiisa iyo dalkiisaba anfacaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray macalin maxamed yuusuf iyo ceeblo yuusuf iyo macalin maxamuud yuusuf iyo cabdulaahi macalin cumar yuusuf bile macalin cumar iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sadaam macalin maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo waxay yidhahdeen cabdishakuur macalin maxamed yuusuf iyo cabdihanad macalin maxamed yuusuf iyo sadiiq macalin maxamed yuusuf shucayb macalin maxamed iyo mustafe macalin maxamed yuusuf iyo mubaarak macalin maxamed yuusuf iyo leyle macalin maxamed yuusuf iyo waxay yidhaahdeen hibo macalin maxamed yuusuf iyo safiye macalin maxamed yuusuf iyo sawda macalin maxamed yuusuf iyo shukre macalin maxamed yuusuf iyo nasri macalin maxamed yuusuf iyo kaltuun macalin maxamed yuusuf iyo dhammaan reer yuusuf oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay hambalyo farxad la jecel yihiin inay gaarsiiyaan macalin cumar yuusuf iyo marwadiisa khadiijo maxamuud maxamed oo waxay yidhahdeen gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaxda waxaanay leeyihiin gabadhaas allah ka dhigis tii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda ibraahim waxaan kaa nasinayaa bal dhinacaas iyo dhambaalada haatanna mid ka mid a heesahaan ugu talagalnay dhegaystayaasha barnaamijkan waa heeska ambiya ambiyaay walaaley Ubax.
ku aamintaa nafku aamintaa ubax kuu sidee waad iga boobtay wakaasiya waa cabdulqaadir keskey dhegaysi wacan
nafta armida hoggaanso waxa uurka gube waa aamuskii nafta armida hoggaanso waxa uurka gube waa aamuskii ma adkaysiba hudfan looga dhigay intiyo hobdiyo ololaha jacay ma adkaysiba hufan looga dhigay intiyo hobdiyo ololaha jacay ma wabadaaba qadar baxyo taanigayay ma wabadaaba qadar baxyo tanigayay ambii walaal alfiyo kunjeer nafku anta ubax ku sidee ubax ku sidee ilbiisaniyo ufayo hare egan laha qalbi omuba gugul lahay ma wabadaaba qadayr baxyo taanigayay ambii walaal alfiyo kujeer nafku anta wax ku sideen wax ku sideen qalbiisaniyo fayo xareen egan lahaa qalbi umanbaa
codkii cabdiqaadir kaskey iyo heestii ambiya ayaan intaas kaga gudbaynaa dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waa tahay ibraahim gacanteeda haatan waxaa ku soo dhacay dhambaal salaana oo dhalasho ah oo hawada loo marinaya ayaa la yidhi waxaa lasoo qadimay waalidiintii dhambaalkaasi loo dirayey aabe cali maxamed oo wiil ugu dhashay dalka kenya magaalada nairobi iyo hooyo xabiibo maxamed aadan xabiibo xariko ayaa la yidhi dadka diraya dhambaalkaasi haddaba waxaa ka mid a qaali maxamuud xasan safiye maxamed firdowso takar basan sacdiye xuseen xaawo cali aabo maxamed xarikow hooyo muslimo aadan maryan maxamed xarikow xalimo maxamed xarikow cabdi maxamed cabdigaab maryan maxamed xarikow yasmiin maxamed cabdulqaadir xarikow abuukar xarikow mahad xarikow awees xarikow ayaa la yidhi faadumo cumar yaasmiin maxamed deeq maxamed sahre maxamed saciid cabdi axmed ayaa la yidhi dadkaasi dhammaantoodba waxa ay kala joogaan magaalada luuq ee gobolka gedo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyo sidoo kale dalka switzerland waa hagaaga waxaan dhambaalkana ka helay hooyo aamine aadam buluka iyo waxay yidhahdeen aabo xuseen maxamed cali iyo ayeeyo muumino awdaahir iyo axmed xuseen farjar iyo cabdiraxmaan xuseen farjar iyo cabdisayid xuseen farjar iyo balqiis xuseen farjar ismaaciil xuseen farjar waa weriyaheena v o a iyo maxamed xuseen farjar iyo zaki xuseen farjar iyo cabdiwahaab xuseen farjar iyo maxamuud cali maxamed iyo raxma cali maxamed waxaana ay hambaliyo iyo bogaadinba gaarsiinayaan cabdalle faarax maxamed dawaare iyo aasiya axmed ducaale axmed oo meerkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin meerkiina ha idin horseedo guur raaxo badan aamin ayaan leenahay maxaa kuu xiga waa kuu jeedaa waabad soo fiirise daahirow ayaan dhegeystayaashana usoo qabanaynaa oo iyadana ka mid ah heesihii hore hore waxaa ku luqeynaya waayo waayo ayaa lasoo xasuusanayaa galabta codadkii suufi cali cusmaan iyo caashe cabdow waan duloobaaye daalidkaage waan duloobaaye daalidkaage daahirabow hataadi dooneen degdeg wa inaadi deertaaye daahirabow hataadi dooneen degdeg wa inaadi deertaaye dunyadaydii dartawda dayacbanaahay dadaaye daahiraba wadaadi dooneen degdeg waynaadi deertaay daahiraba wadaadi dooneen degdeg waynaadi deertaay
wanku doonaa armaadi diida wanku doonaa armaadi diida dulyahow duuq mardi ma haysan marka damacday ku dayrayaanay alla dulyahow duuq mardi ma haysan marka damacday ku dayrayaanay dunyadaydii dartaa u daaye dayacbaana ay dadaalay dulyahow duuq mardi ma haysan markaad damacday ku dayrayaanay ee dulyahow duuq mardi ma haysan markaad damacday ku dayrayaanay
dayax baa tahayoo la doortee dayax baa tahayoo la doortee dawdar baa noqday doonistaadii dadkoo idil way gudimayaane dawdar baa noqday doonistaadii dadkoo idil way gudimayaane duniyadaydii darkawda dayax baana ay dadaale daahiraba wadaadi dooneen degdeg waynaadi beertaaye daadar baa noqday doonistaadii dadkoo idil way gudimayaan
deen weeyaan warka hadaynin deen weeyaan warka hadaynin edaabay waan kugu dacwaynaa dariikhadaadii gudaadisiday daabay waan kugu dacwaynaa dariikhadaadii gudaadisiday dunyadaydii dartaa u daayay dayac baan ahay dadaalay dahaboy waan kugu dacwaynaa dariiqadaadii gudaadisiday ee dahaboy waan kugu dacwaynaa dariiqadaadii gudaadisiday
sidii hore u iska daayeen dadcaygii waa andoori haayeen daadan baa isku keen diraaye daldalankaygu daacad weeyaan dahirobow waa inaan istugnaa daldalankaygu daacad weeyaan dahirobow waa inaan istugnaa duniyadaydii dartawda dayacbanaahay dadale daldalankaygu daacad weeyaan dahirobow waa inaan istugnaa
waa hagaag cododkaasi baxsan iyo heeskaasi daahirow waxaanba ka helay mataqaanaa ibraahim xasan daandure waxaa la yidhi daahirow haddaa i doonayn deg deg waa inaa ii dayrisaa isma saarna caashe cabduw maleeko warkeeda waxay tiri haddaad i doonaynba deg deg ii dayri Nagu kala wad.
way kacakaroon
waa sidaasi nagu kala kaxay ayay tiri bal dhambaalka gacanteeda kusoo dhacay ibraahim haddii aan eego professor cabdicasiis agane cabdisamed professor maxamed xasan doob maxamed xasan axmed taakow awees sheekh cali kaasim cabdulaahi agane cabdisamed cabdirasaaq xasan albashiir maxamed abuukar agane ridwaan xaaji yuusuf sahra cabdi xasan deeko axmed cusmaan sagal cali ibraahim cabdinaasir maxamed cadow waa dad aad u tiro badan ibraahimow haddaanse soo koobo saadaan maxamed cali siyaad barre weyrax cabdiraxmaan cabdulle cabdicasiis maxamed guure cabdinaasir maxamed cali axmed ciise cali bareed axmed maxamed ali cabdulshakuur maxamed cali shakarta ayaa la yiri cudbi mahad maxamed xasan nasri dhammaan dadkaasi kor ku xusan waxay hambalyo arooso farxadle u dirayaan arooskii aroosada kale ah mahad maxamed raage iyo marwadiisa oo dunida uu ka calmaday ayaa la yidhi waa fartuun yuusuf maxamed oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana xaafadda xamar jadiid taariikhdu markay ku beegnayd siddeed iyo labaatankii bishii tagtay waxaana leenahay ayay yidhaahdeen guurkiina guur khayr gurigiina guri nagay guulow ka yeel ducaduna waa xaggiina adinkaaba dhammaysane annaga waxba nooga midna tegin laakiin labada isku waarta dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdiqadar gardaro iyo waxay yidhaahdeen nabadoon maxamed bilkax iyo siciido cabdulaahi ow cali iyo doctor maxamuud macalin iyo xukun diiriye xaraare iyo waxay yidhahdeen calas axmed cabdiraxmaan iyo leyle axmed kaar hodan cabdi hardi iyo raaye xaaji faarax yaxye iyo shaambi axmed nuur iyo waxay yidhahdeen siciid shaabe iyo jaamac maxamuud macalin dadkaasi oo kala jooga bay yidhahdeen jiracle baltaag iyo bariis cadde waxay jecel yihiin inay hambali u diraan maxamed mukhtaar ibraahim iyo waxay yidhahdeen marwo kaamil macalin axmed sheekh jaamac oo arooskoodu uu ka dhaca bay yidhahdeen baris cadde oo ka tirsan galaadi waxaana ay leeyihiin waxaanu leenahay arooskiina allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo iyo nolol raaxo badan aamin ayaan annaguna leenahay dhambaalkana zahar wuxuu naga soo gaaray hooyo axado aadan gaabow iyo hooyo ruqya khalfiif guure iyo waxay yidhahdeen fortuun iidow iyo aamine xuseen iyo uba xuseen iyo cali ibraahim raagow xasan gaabow iyo barre xasan iyo faadimo dhuubow iyo ceeblo faarax iyo maxamed faarax iyo hindiyo dhaqane iyo cadey cadaane iyo waxay yidhahdeen injineer sulaymaan sheekh xasan dhammaanna waxay jecelihiin inay taaniid u diraan qamar axmed iyo waxay yidhahdeen xasan ibraahim raagow oo gabadh ugu dhalatay wajeer waxaana loo bixiyey gabadhaasi nasro waxay leeyihiin nasro soo weyna u noqotay dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay warqadaha markii wakti badan la geliyo makuu dhadhamaan ibraahim haye bala soo bootaanay warqad gacanteeda kusoo dhacday waxaa ii muuqata in si qurux badan loo xardhay ducadu waa xaggiina meesha ugu dambeysa halka la dhigay qoraalada qaarkood bolde ayaa laga dhigay oo far waaweyn ayaa lagu soo qoray oo qadu ay fuul ku tahay waa yahay waxaa la yidhi waa hambalyo hambalyo hambalyo saddex jeer waxaan halkan madashaan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o eda gaar ahaan daadiyayaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha hooye luul shire maxamed hooye saciido shire maxamed hooye aamine cismaan ibraahim hooye xaawo isaaq aadan aabbo abaayo safiya cabdi shire seegeeda iyo caruurteeda cabdulaahi yuusuf aadan cabdisalaam yuusuf aadan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa xasan yuusuf aadan cabdiqadar yuusuf aadan iyo marwadiisa maxamed saadiq yuusuf aadan injineerka ayaa la yidhi axmed yuusuf aadan sharma arke yuusuf aadan maareeye weriye axmed nuur xuseen fantastic ayaan yuusuf aadan aragsan iglan ibraahim yuusuf axmed nuur xuseen fantastic yasmiin ibraahim yuusuf sabriina ibraahim yuusuf fartuun cumar maxamed nadiifo maxamed cabdiraxmaan dadkaas iyo dad kale oo tiro badanba dhammaan waxay yidhaahdeen reer yuusuf aadan oo kala jooga dalka iyo dibaddaba waxa ay tahniyad dhalasho ah hawada u marinayaan farxiyo cabdi aadan iyo seegeeda ibraahim yuusuf aadan oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan waxaanu leenahay ayay yidhaahdeen ducaadu waa xaggiina ee baldaandurayow maxaad dhihi lahayd wiilkaasi waxaan leenahay soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfacaa dhinacii heesaha ayaan zahroy ku noqonaynaa waxaan haatanna soo qabanaynaa hees ka mid ah heesihii hore ee heesaha maraykanka waayahay oo weliba aan filayo in dhegeystayaal badan ay aad u jeclaan doonaan waa heestaan kudhigeedu yahay i rather go blind waxaa ku luqaynaysaa yita james
Something told me it was over. When I saw you and her talking. Something deep down in my soul said, cry, girl. When I saw you and that girl walking down. Ooh, I would rather, I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me, child. Ooh, so you see, I love you so much, and I don't wanna watch you leave, baby. Most of all, I just don't, I just don't wanna be treated all. Ooh, ooh. I was young, I was young, I was young, sitting there thinking of your kiss and your warm embrace, yeah. When the reflection in the glass that I held to my lips, now, babe, revealed the tears that was on my face, yeah. Ooh. And babe, babe, I'd rather, I'd rather be blind, boy, than to see you walk away, see you walk away from me, yeah. Ooh. Baby, baby, baby, I'd rather be blind.
waxbaa ka dhacay xilligii jeeska uu jiro soomaaliya waxaa la yidhi ee maraykanka jeeska aadka looga xiiseyn jiray sidaas oo kale ayaa muqdisho loogu jeesi jiray maxaa ka jira ibraahim weliba heestani waxa ay heesihii wakhtiyadaasi oo dhanba aad uga socotay caweysyada muqdisho dadkuna ay aad u dhegeysan jireen oo xataa qaarkood ay guryaha ku haysteen dhambaalkan waxaa lagu bilaabay sheekh maxamuud sheekh axmed dalmar cabdikariim yuusuf sheekh dalmar caasho sheekh axmed dalmar iyo dhammaan reer sheekh axmed dalmar ismaaciil xuseen farjar doctor maxamuud axmed maxamed khadar maxamuud cumar maxamed ismaaciil aadan doctoresa fouziya aadan ducaale siciid cabdi xuseen fardowse aadan buluke maxamed aadan buluke maxamuud aadan buluke yuusuf aadan buluke axmed aadan buluke dhammaan reer aadan buluke iyo caruurtooda waxay hambaliye mehera hawada u marinayaan ayaa layiri mudane cabdalle faarax maxamed dawaare iyo aasiya axmed ducaale axmed oo meherkoodu laba iyo labaatankii bishan uu ka qabsoomay magaalada hargeysa gaar ahaana hoteelka ambasador ayaa layidhi allaha ka yeelo qoyskii lagu nastee lagu nagaadee ubad keyr qaba alla uu kala siiyo annaguna aamiin ayaan leenahay ibraahimow haddii aad dhankii maraykanka iyo waaye waaye aad soo qabata aniguna dhanka soomaaliya iyo waaye waaye aan ege
heestaasi qaramiga ay daharo soo qabatay ayaanu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno toddobaadka soo socda hee ibraahim waa daara cabdi axmed iyo ibraahim xasan daandurey oo idin leh nabadgelyo
markaad wacadiyo wanaag bajarta